إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii بلوq الmaraam min أdilaة الأحكاam kitaabu زaكاء ayaan ku dhex jirnay baabu qasmi الصadqاaت ayuu nooga bilaabanaa darsigeenna haadaa kanu baabu qasmi الصadqaati sadaqooyinka qaybintooda baabkoodii weeye waxaan soo ogaanay akadii oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ku waajibiyey dadka mu'miniinta maalkooda iyo waxa weeyaan sake ilaahay ku waajibiyey dadka mu'miniinta badankooda jirkooda inay ka bixiyaanoo sakaatulfitrigii aheed marka sakadaas hadday waajibtay qadarkana aan garannay waxaa muhiim ah oo aada muhiim u ah in la garto cidda la siina sababtoo ah sakadii waajibka aheed qofkii hadduu garto inay waajib tahay qadarkii ku waajibayna uu garto laakiin uu siiyo ciddii ilaahay yidhi ha la siiyo cid aan ahayn qofku sakadii kama bixin sidiiyaa loogu leeyey waa dayn lagu leeyey marka muhiim weeye in la garto hantidan alla waajibiyey cidda alla u waajibiyey iska leh ilaa ciddii lahayd qof aan ahayn hadduu qofku siiyo sakadii kama baxayso sakada dadka la siinayo bifadli illaah ilaahay weynaa subxaana wa tacala isagaa caddeeyey aayad qur-aanuu ku caddeeyey cid kale ilaahay uma wakiilan nabiga xataa aduu cidaad u garata si ma dhihin laakiin aayad qur-aanuu ilaahay isagu ku caddeeyey dadka la siinaa sideed qolaa la siinaa sideeddaas aayaddu sheegtay cid aan ahaynna xalaal uma ahan sideeddaas waa isku aayada ilaahay ku sheegay fii suurati tawba aayadda lixdanaada fii suurati tawba inama asadaqaatu lilfuqaraa sadaqa waxaa iska leh dadka fuqarada walmasaakiini iyo danyarta alcilmigu waxay yidhahdeen fuqara iyo masaakiin mar haddii la ysku cadfay way kala duwan yihiin fuqarada waxaa loola jeedaa waa qof aan heli karin waxa uu u baahan yahay niskiis asaga iyo dadka inuu biilo laga rabo waxa ay u baahan yihiin niskeed ma heli karo hadduu maalinkii u baahan yahay soddon kun shan iyo toban ma heli karo ee wuxuu heli karaa wax shan iyo toban ka yar ama wax na maba heli karaba labaaduu mid qofka nuucaasaa la ydhaha faqiir waa derajada ugu hoosayda ilaahay baa u waajibiyey in la siiyo tan kalena waxaa weya walmasaakiini danyarta miskiinna waxaa la yidhaahdaa qofka waxa uu u baahan yahay asaga iyo dadka uu biilo nis iyo wixii ka badanuu heli karaa ama nisuu heli karaa ama ka badanuu heli karaa laakiin wax ku filan ma heli karo oo maalan hadduu soddon u baahan yahay maalinkii shan iyo toban waa heli karaa ama labaatan waa heli karaa laakiin soddonkii ma wada heli karo miskiin weeye waa in saka la siiya waa in miskiinkaas la siiya walcaamiliina calayhaa dadka ka shaqeeya caamiliin waxay imaan karaan markii imaam uu joogo oo sakada imaamku uu u diro dad soo aruuriya caamilku waa qofka sakada soo aruuriya qofka waardiyeeyo ilaaliya qofka xisaabiya qofka dadka kala sii la yidhi oo dadka kala siiya waa shaqaalahaas uu imaamku u diray imaamku shaqaalaha uu u diray weeye kuwaasaa la yidhaahdaa walcaamiliina calayha kuwaasaa la yidhaahdaa kuwaas ayaa la yidhahdaa walcaamiliina calayha marka kuwaas waxay wax yeelanayaan ayaga markii shaqada loo diro waa markii shaqada loo diro laakiin haddii qofkii asagiiba sakadiisii bixinaya walcaamiliin calayha soo gelimi ee walcaamiliin calayha waxay soo geleen markii imaam diro ayaguna sakada wax kulin ayaga waxaa la siina qaniba ha aadeen waa la siina xal asaga waa shaqaale dhidibkiisii cuna qofka walcaamiliin calayha iyaga fuqara maaha ama faqiir haado ama qani haado waa qof shaqaystay ujradiisaa loo siinaya sekada qayb ka mida ka kalena walmu'alafati quluubuhum weeye dadka quluubtooda lasoo dumayo dadkaas day rabaan qaniyaal ha ahaadeen waa dad muslimiin ah oo mas-uuliyiin ah ama waa nabadoonno iyo ogaasiyo iyo salaadiin weeye ama waxa weeyaan waa dad kaleetoo madax ah oo soo islaamay oo islaamkoodaa daciif ah waxay yidhahdeen fuqahadu saddex maadaba way dhici karta in ayaga lagu soo dumayo iyagaa xoogaa imaamkoodu daciif ya waa la siina waxa raba imaamkoodu qawi inuu noqdo islaamku fiiru waxaa lagu dadaalaa qofkan iimaankiisa inuu xoogaysto naar ka badbaado ama hanti loo siina ka war hantiya loo siina inuu isagu naar ka badbaado ama waxa weyan asagu iimaankiisu waa qawi laakiin waxaa la rabaa nabadoonnada kale iyo madaxda kale islaamku siduu dadka u qadarina inta arkaan inay islaamka soo raacaan oy soo islaamaan nabadoonno kale iyo salaadiin kale iyo ugaasyo kalea la rabaa inay islaamaan markaasaa laleeyahay ugaasabel boqol halaada la siiyey khalaas suldaankii kale soo ordayu imaana marka oo gaalka markaasu islaama khalaas soo ma jeedi waa loo siina marna waxaa dhici kartaa la suldaankaanu wuxuu jiraa meel furin ah oo faqri oo huquurta muslimiinta ka miduu ku aadan yahy meel oo waxa weeyaan xuduudaha muslimka iyo gaalada ku dagaalamayan xuduudu degay xuduuddii in dawladda islaamku ciidan badan abaabusho waxaa uga fudud nabadoonka ama se suldaanka meeshaas jooga in sekada xoogaa fiican laga siiyo oo asagu marka inta qabiilkiisa iyo dadkiisa abaabusho uu cadowgaas difaaco oo uu furuntaasoo dhan uga fir uga filnaado uga filnaado muslimiinta taasna waa loo siina intaasba waa loo siiyaa imaamka waxaan rabaa ninka oo nabadoonka ah oo walmualafati quluubuhum dadkaasaa loola jeedaa shaaficiyadu waxayna yidhahdaan waa shardi inay muslim yihiin midaan sooba islaamin la sii maha soo islaamin sekadii laakiin waa masale khilaafiya dadka kaleto ilaa yidhi hala siiyo waxay tahay wafi riqaabi wafi riqaabi waa addoommada la kitaabeeyey nin addoona oo muslima ama gabar addoonoo muslimada qof addoonoo muslim ah ayaa sayidkii iska lahaaya wuxuu leeya intaasoo qarash haddaad ii keento ama intaasoo dhaqaalaa haddaad ii keento xoraata muslimiinta waajib waxaa ku ah inay ka bixiyaan sekada haysta dadka sekada hays bixinaya nasiibay ku leeyihin waa inay faraha ka saaraan ha iskaga bixiyeen qadar oo ay iskaga bixi karaan waa inay siiyaan walqaarimiina iyo dadka daynoobay dadka daynoobay waa labo qof wuxuu u daynoobay naftiisa caruurtiisa eelkiisa danihiisa u daynoobay qofna wuxuu u daynoobay dan caam ah oo dad muslim ah oo maalan laba qabiil oo isdagaalayduu arkay markaasuu heshiisiiyey waxay naga dileen konton qof diyadiiya rabnaa kontonkaba anaa bixinayu inta dayn qaatuu kontonkiiba siiyey ama wax la mid dad muslim ah ayuu ku heshiisiiyey markaas inta dayntay hadduu marka u dayntay maslaxadaas muslimiinta oo uu muslimka ku islaaxinayey hadduu dadka kan ugu qanisan yahay waa la siina daynkaas dhan waa in la bixiya maxaa l waxaa la rabaa islaaxaas dadku inay niyad u yeeshaan oo dadkii wanaagsanaaya islaaxa ka shaqeeya haddaan la taageerin hadhow qof qayrka u istaagaa la arki ma isagoo qaniya aa la siinaa waxaa la siinaa sekada bis wax loogu darima inta waxaan rabaa waxaa la siinaa oo sekada laga siinaa inta daynkaa u qaatay hadduu qaniya kaas waa qofkii u dayntay maslaxadda muslimiinta oo macnaha islaaxay u dayntay qofna waa qof u dayntay naftiisa kaas waa la kala qaadaa waxaa loo kala qaadaa inuu haysto wuxuu daynka iskaga bixiyo iyo inuusan haysan haduusan haysan waa laga bixina hadduu haysto laga bixi ma mana la sii kara xalaalna umaan seg maalkiisa iskaga bixiyo danihiisa u dayntay waana haystaa ma laga bixinayo kaasna walqaarimiina wey wa fii sabiili illaah wa fii sabiili llahi waa jihaad bis jihaad bis wey qaaraa wa fii sabiili illahida jiideen oo iska ballaarsadeen waxay yidhahdeen masaajiddaa lagu dhiso oo waxa weeye masaaxifta lagu gado oo wax walba laakiin taas waxa weeyaan waxa inay dalaal tahay kutusaya wa fii sabiilillaahi haddii lagu fasiro macnaha caamka ahoo dar alla ah dee masaakiintu waa soo gelay wax dhanba dhowr shay noqon mayaan miskiin in wax la siiya waa fii sabiiliillah in faqiir la siiya waa fii sabiililah wixii oo dhan waba macno yeelamayan tiradooda soo ma jeedin dhowrkii shay oo sideedii sinfi hal sinfi ay isla noqonayaan waxa dhan waa dar alla marka wa fii sabiilillahi waa jihaadka mujaahidiinta laba loo kala qaada mujaahid oo waxa weeyaan mushaari ah oo raatibo dawladda ka qaata islaamka kaas la siima maxaa yl waa haystaa dhaqaalo waxaana ku filan midaas la siiyo iyo mutadawic mid ah oo asagu naftiisa isxilqaama hubkiisa gadsa dhaqaalihiisa iyo isagu ku baxa kaas wey mid kala siinaya sekada qaniba ha ahdo hadduu rabo hadduu dadka kan u qanisan yahay sekada waxbaa laga siina waxaa la siina qarash uu cuni karo oo ku filan inuu cuno qarash oo hub ugu filan uu ku dagaalamo qarash uu meesha ku joogo qaniguu raba ha aho isagoo qaniyaha la siina waa midka mutadawica ee aan diiwaanka ku qornayn oo aan mushaariga ahayn kaasaa la siinaya waxaana la siinaa cuntadiisa wax ku filan safarkiisa ku filan hubkiisa ku filan qarashku ku dagaalama ku filan wabni sabiilina waa musaafirkii saafirka waxa weeyaan safraya safaruba ku jira safarkii asaga ku dhex jira qarashkii ka go-a waa la siinaa amase hadduu rabaa inuu safro safar aan macsi yahay inuu safra waa la siinaa laakiin waa inuusan hanti haysan hantidii markaan ma hayo ama meel kale ka jirtaaho waxa weya meel kala xiriirana ma yaqaan oo ma qaad heli karo hadda badanaaba inkastoo hanti meel jirta badanaaba si fududaa lagu heli karaa badanaaba laakiin calaa kulli xaal hadduusan hantidii markaas haysan helina karin xataa meel kale haddii hantiyu ka jirto waa la siinaa mar hadduusan heli karin waxaana la siinaa wax uu safarkan uga baxo wax safarkan bis ayaa laga siinay sideedaas nuuc ayaa waxa weeyaan loogu talagalay oo ilaahay yidhi ha la siiyo cid kale qof ka siiya waxa weeyaan sekadii ma bixin can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taxilu sadaqa sadaqo xalaal uma ahan liqaniyin qof haniyahoo waxaysta xalaal uma ahan ilaa likhamsatin shan qof maahane shan qof ayaa qani sadaqo qaada kara ka jira sekadu xalaal waxaay u taho qaniya waxaa ka jira shan shan ayagoo qaniyaalahay qaadan karaan laakiin cid kaloo qaniya sadaqa xalaal uma ahan licaamilin mid ka shaqeeya calayhaa sekada qof asaguba sekada ka shaqeeya qanigu raba ha ahado qofkaan xooggiisii wey waxa la siina haddii imaamku diro qof u diro sekada qani ha ahaado faqiir ha ahaado waa la siinaa waxaa la siinaa ujrada qof ku shaqeeya isaga kaas waa u banaanta ow rajulin ama nin ishtaraahaa sekadii ku gatay bimaalihi maalkiisa waxa weeyaan qofkan waa qani sekadiiyaa suuqa la keena waa uu gatay waa cuni karaa dee qofkaas lamaba siinayso ma jeedi isagoo qaniyuu cuni karaa le maalkiisiuu ku gatay sekada uu gadanaana ti uu isagu bixiyey ma ti uu isagu bixiyey dib uma gadan karo laakiin sekadii dadka kale bixiyeen taasuu gadan karaa taasuu gadan karaa kaasna waa loo ogoliyey saddex ow haarimin qof daynoobay laakiin qofka daynoobay waxaana labadaasa loo kala qaada qof u daynoobay oo qaniya waa kee masaalixda muslimiinta danta muslimiinta u daynoobay danta muslimiintana waxaa loola jeedaa waa islaax bayna annaas laba kooxood laba qabiil laba qoys laba qof dad muslimiin ah oo waxa weeyaan haystuu u yimid qarash ayaa meeshii ka soo baxay oo in wax lagu xalliya u baahan qarashkii inta isagu dayntay uu arrintii ku xalliyey muslimkiina saasuu u heshiisiiyey arrintaas si dhiirigelin ay u noqoto berri oo kale uu ugu istaago asagee dadka la midkaa waa in laga bixiya qanigu raba ha ahaade laakiin hadduu naftiisa u qaatay qanina uu yahu wax iskaga bixiyo haya lama siinayo kaasna waa mid ow khaasin ama mid duulaya fii sabiillahi jidka ilaahay ku duulaya kana waa la siinaa qaniba ha ahaado mar hadduu fii sabiilillaahi ku duulayo waxa weeyaan mutadawicna weliba uu yahay waa la siinaa sekadi waa la siinaa aw miskiinin ama miskiin miskiinkoo tusudiqa calayhi lagu sadaqaystay minhaa sekada wax ka mid ah oo faahdaa u hadiyeeyey minhaa waxa weeyaan sadaqadii wax ka mid ah liqaniy qof miskiinaha la siiyey miskiinkiiya qof qaniya siiyey qani isaga waa qaadana adoo qaniya hadduu ku siiyo qofkii la siiyo miskiinkaa waa ka qaadana waa aad ka qaadana adiga xalaalay ku ta hadaad qani tahay iska da hadaad faqiir tahay hadaad qani xataa tahay waa kuu xalaal maxaa yaele miskiinkaasaa sakada lasi adiga saka kuguma aha adiga hadiye lagu siiyey wa haddaad miskiin tahayna waa sadaqa lagu siiyey haddii lagugu karaameeyna waa hadiy ilaa mogta hadiyada iyo sadaqada waxaa kala duwa qaabka lagu siinayo shayga qofka haddii loo siiyo ikraam hadiya la yidhahdaa haddii loo siiyo war waa miskiina wax u tarana sadaqa la yidhahda marka haddii sadaqa lagu siiyana waa sadaqa tadawuc ay seke maaha haddii waxa weeyaa miskiinkaana kuu siiyo ikraamna waa hadiyo mar walba waa kuu xalaal marka adiga labada goorba waa kuu xalaal ee miskiinkaas marka la siinaayay sake ahe rawaahu xadiidka axmed ayaa wariyey wa abu daawuudna waa wariyey wabnu maajah ibnu maajahna waa wariyey wasaxahu alxaakim xaakimaa saxiix yeelay wa ucilla waxaa lagu cileeyey bilirsaali mursalnimo ayaa lagu cileeyey xadiidka aimo badan ayaa saxiix yeeleen waxaa ka mid ah xaakim sida xaafidku sheegay waxaa ka mid ah ibnu khusayma oo saxiixiisa ku saxiix yeelay waxaa ka mid ah bayhaqi oo sunanka juska toddobaad juska toddobaad toban iyo shan ku saxiix yeelay waxaa ka mid a xaafid ibn cabdilbari oo tamhiidka ku saxiix yeelay juska shanaad sagaashan iyo lix waxaa ka mid a xaafidu dahabi waxaa ka mid a alcalaamatu moxamed ibnu naasir bin albani oo irwaalkhaliilka ku saxiix yeelay marka aimadaas o dhan baa saxiix yeeleen marka xadiisku waa xadiis haabit ah oo saxiix ah wa can cubaydillaah بن عدي بن الخيار عبيد الله بن عدي بن الخيار أن الرجلين لبنن أيا حدثاه عبيد الله أشيغي أنهما لبدودوا أبتيا إني أتغين رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يسألاني حالي ويدينيان من الصدقة صدقة إنه وحكسيو فقلبا نبي واه قد قديي فيهما دحدود البصر إنه كو قد قديي كر إيهوس أفيري فرآهما النبي واه أركي جلدين حال أيهين لبحوغل فقال النبي وقول إن شئتما هداد دونتان أعطيتكما وإن سينا تفرطان وإن سينا ولا حظ وحنصيبنا أمسقنا فيها صدقة دحدود اللي قني قف قنئة iyo walaa liqawiyin walaa liqawiyin mid xoog lena nasiibkuma leh qawigaasoo muktasibin shaqaysta rawaahu axmedaa wariyey waqawaa waana xoojiyey wa abu daawuudda ayaa wariyey wanasaa-iyu nasaa-i ayaa wariyey xadiidkan a'imo badan ayaa qawiyeeyeen sidaa xaafidku uu sheegay imaamu axmed ayaa ka mid ahoo a'imada qawiyeyday imaamu nawowi raximahullah majmuuca wuxuu yidhi isnaadkiisu waa saxiix حافظ بن عبد الهادي تنقيح وكير وسند في سوا صحيح شيخنا سيد الباني صحيح ابي داود كايو حديث هو صحيح حديث كمركا عبيدة ابن عدي عبيد الله ابن عدي ايا وريي او تابعي عبيد الله ابن عدي ابن الخيار بكسر الخاء عبيد الله بن عدي ابن خ... ابن الخيار بكسر الراء ابن عدي القرشي النوفلي وقت النبي النوراء يضشي صلى الله عليه وسلم من كبار التابعين ومركا كمدي من كبار التابعين ايو كمدي هاي ان صحابه علماء او ترجمه كما دارين marka laga shaqreebo ibn sa'ad sida xaafid dahabi uu sheegay una soo naqliyay علامه عبد الله بن صالح الفوزان ان واثقه من كبار التابعين كمده عثمان بن عفان صحيح البخاري وحا كتل عثمان بن عفان ايا وحو كيري اتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله اديك مسو غاد صحيح البخاري كتل مركز لا ما رسولك اديك مهريرين ولكن خلاص وحا اسو غاري الى يعني من علمه نبي علمه وحا يغا سو غاري ما يخلص الى العذراء في صدرها gabadha bikaarada ee qolkeeda ku jirta sida cilmiga nabiga u gaari jiru iisoo gaar taasna wuxuu hi xaafidku wuxuu ula jeedaa nabiga xadiiska kama maqlin ishana kuma arag laakiin waqtigiisii haba la dhale anugu ishana kuma arag dhegtana kama maqlin laakiin cilmiga nabigu waa soo gaar cilmiga nabigu waa soo gaar marka inuusan nabiga arag ayaa muuqata marka oo usan saxaabi ahayn marka oo usan saxaabi ahayn sidaas ayaa muuqata wuxuu wax ka wariyaa cumar ibn khadaab cuثmaan ibn cafaan cali bn abi aalib miqdaad waxshi ibn اlxarbi iyo keyrkood marka waa taabici oo min kibaari taabiciinu ka mid yahay waana iqo can cubayd llahi ibn cadiy ibn اlkhiyaar ana rajulayni laba nin ayaa xadaثa u sheegeen annahumaa labadoodu ataya inay u tageen rasuulalahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه waslm yas'alaani xaalay weydiisanayaan min asadaqati sadaqada laba nimaa nabiga u yimaadeen sala allahu calayh wasalam markaasay waxay weydiisteen sako waxay dhahdeen sadaqada wax naga sii sadaqada wax naga sii markay sidaas yidhaahdeen faqallaba waa fiirfiiriya nabigu fiihimaa dhexdood faqallaba waa ku gedgediyey fiiri faqallaba waa gedgediyey ama waa rogrogeyn nabigu fiihimaa labadii nin albasar isha kor iyo hoosuu ka fiiriyo aada u fiiriyey taasna waxay tusaydaa qofka sekada bixinaa inuu aad uga fiirsado qofku siinayo inuu aad uga fiirsado ma yahay qofkii xaqa u lahaa ee alla yidhi ha la siiyo mase qof kastoo yidhaha isiyu siina maya waa inuu fiiriyo waa inuu fiiriyo taasaa xadiidka ku cad ousan iska bixin fa ra'aahumaa nabigu labadii nin waa arkay jaldayni xalihin laba xoogle laba xoogle wey laakiin hantid hanti kuma oga faqaala nabig wuxu uhi in shitumaa haddaad doontaan acdaytukumaa waa ini siinaa waxaanse idiin sheegayaa walaa xada wax nasiib ah fiihaa sekada uguma sugnaanin liqaniyin qof waxhaysta walaa liqawiyin qof xoog leh muktasibin oo shaqaysta laba qof midna sadaqada wax kuma laha xalaalna uma aha qof hanti haysta qanigana sida jamaahiirta ahlucilmigu ay mareen waa qof noolaa karoo wuxuu ku noolaalaa haysta laba dariiqo miduu raba ha ku haysto qaniga waxa weeyaan waa qof haysta hanti asaga iyo dadka uu bilo ku filan taas waa qani kaas xalaal uma ahan kan labaad walaa liqawiyin qof xoog leh muqtasibin shaqaysta waxay kaloonka sekadu xalaal u ahayn qof xoog leh oon hanti lahayn laakiin soo shaqaysa kara wixii ku filnaa asaga iyo dadku mas-uul ka yihi waa tego ama bilu ku shaqaynaa ama maalinu shaqaynaa wuxuuna soo shaqaynaa wax asaga iyo dadku mas-uul kaga yahay ku filan xalaal umahan seke inuu qaato u fiirsada dad badan oo saasaana dad seke siiyaan dad badan oo heli kara maanta hadduu waa shaqo tagaa maalin walba waa soo xasiliyaa wax ku filan markaasaa laleey war hantilaha noqday hala iska siiyo sekada taa sax ma maba xalaalba ma ahan xaad siinaysa saas u siina marka waxa weeyaan hadduu qani yahay qani waa qof haysta hanti asaga iyo dadku mas-uulkiia ku filan mqawi muqtasibana waa qof xoogu ku shaqaysana waa haysta shaqadii waa hele markuu shaqo tago wuxuu soo heli karaa asaga iyo dadku mas-uulka ku yahay wax ku filan haduusan qawi ahayn oo uusan shaqayn karin hantidiina hayn waa la siina hadduu qawi yahay shaqadiina uusan helayna waa la siina ilaa xoog wuxuu u tara shaqadiiba ma jirto meeluu ka soo shaqeeya male waa la siina waa la siina waxay fuqaadu ka hadlaan hadduu xoog leeyahay laakiin hadduu shaqo aado waxaa ka kala go-aya cibaado uu wada jiray cibaada u ratiban habeenkii intaasuu akriyaa maalinka intaasuu akriyaa maalinta intaasuu tukadaa intaasu cibaadaha iskugu rakiban hadduu yidhaha waa shaqaysa cibaadadiiya ka kala daadanay ma la siina kaas haah lama siinayo kaas waxaa laleeay shaqayso cibaadada ha ku mashquulin waajibaadkaagana gudo waxaad sunno ku dari karta ku dar waa inaad shaqo tagtaa lale laga yeelin haddii cilmi ka kala go-aya ka war waa daalibucilmi waxa weeyaan hadduu shaqo tago shaqo waa beriis waa soo dhici kara laakiin cilmigiiyaa ka kala go-aya ma la siinaa labaa loo kala qaada ha yidhahdeen fuqahadu cilmiga uu baranayaa la fiirina cibaadadiisu waxay ku ansixi lahayd hadduu baranayo maba yaqaan wax cibaadadiisu ku ansaxday ciqiidadiisii salaadii dahaaradii soonkii taas hadduu baranayo waa la siina hala cibaadadii inay ansaxdaa waa shay daruuri u ah diintii waa la siina lana kala qaadina hadduu yaqaano dahaaradiisii iyo salaadiisii wixii cibaadaadka uu ku ansixi lahayn laakiin cilmi badanood aada baratid isleey labaa loo kala qaadaa markaas waxay yidhahdeen fuqahada waxaa loo kala qaadaa qof oo deke fiican leh maskax fiican leh oo soo xasir karoo laisleeyahy qofkaanu mufti waa noqon karaa oo hadhow cilmigiiu xambaarayaa oo caalimu noqona ummadda u jawaaba iyo qof iska aan fahmo badnayn oo wax soo xasilinay midka la isleeyahay fatwuu gaari kara waa la siina hadduu sraxdi tago hadduu hanti soo heli karo la dhihi maa shaqata maxaa yeelay diintii qof xambaara oo xambaara haddii aan loogu kaalmayn la arki ma hadhow ummadda dhan ayaa musiibada ku dhacayda kaas waa la siina midkaan aan wax weyn soo xasili karin waxaa laleeyahay xoogaad ku cibaadaysato waa taqaanaa wax weyna ma keenaydida shaqaysaa laleeya la siina sikada saasaa loo kala qaada rawaahu axmed xadiidka weliy waqawaahu waana xoojiye waa abu daawuud ayaa weliye waa nasaa-iy nasaa-i ayaa wariyey marka xadiidka wuxuu kala tusaa qofka markuu fiiriyo qofka uu siinayo isagaa la weydiina haddaadan adigu oqon haddaadan taqaano hadduu mudan yahayna waa siina hadduusan mudnaynna sii maydid haddaad taqaano haddaadan oqoonin isagaad weydiini waxaad leedahay sekadu xalaal uma ahan qof qani ah iyo qof shaqaysto xoogle hadduu yidhaahdo aniga dadkay sekadu ku baxdaan ahay isii asaadan oqoonin waa siinayda khalaas adiga waa dadaasha marka xaala nabigu sala allahu alay slam inta u sheegay khalaas ha iyaga u sheegay markay saas yidha waana insiina huy waana insiina huyda soo rabtaan lakin waxaan anugu idiin sheegaa qofkii sidaas inaysan xaalad u ahayn marka waa siini waana u sheegay qofkii sidaas inaysan xaalad u ahayn mar hadduu iska daa'imo yidhahdo markaad u sheegto yidha maya aniga waa qaadanahay isii khalaas waa saas sideeda qofka miskiinka in loo sheega marka qofka miskiinka markaad sekada siinayda waa sako miyaad leedahay mase waxaa leeda hoo hantinaan qaado qofka aad sekada siinayda ama miskiinaada ama yuu ahaana culummadu waxay idhahdeen labaa loo kala qaado ayadan qof aad waxa weeyaan og tahay inuu sekada qaadanayo hadduu yahay waa iska siinay una sheegi mayo ikhlaaskana saasaa u fiican waa sako iyo waa hebel midnama dhiibayda hoo aad leedahay waana iska tegi qof haddaadan oqoonin inuu sako qaadaayo in kale markaad siinayda u shega waa leeda maalkan waa saki ho khalaas waxaa dhacda dad badanaan sekada qaadan maya anuu saka ma qaatu ley ama waa qaadana marka haddaadan oqoon inuu sekada qaatay in kale waa inaad u sheegtaa qof aad ogtahay inuu iska qaadaayo hadduu yahay lakin inaad u sheegtaa waxba kuguma sekada la adaan niyaysana isagoo iska siina laakiin qof ay dhici karto inuu diido hadii loo sheego qofkaas waa inaadan u qarin maaa dad badan oo joogaan sekada qaadan haddii lasii aan qaadayn oo aaminsan inaysan xalaal u ahayn ama se ile waraanimada iskaga daynaa sekada hale sekadu wax fuduud maaha inuu qofku iska qaato dad gooniyaha alla siiyey marka dadka gabal waa ogyihin isan dadkiiba kamid ahayn qaadan maayaan dadka gabal waa ka shigseen amaadan kamid ahayn isleey marka ma qaadanayaan dadkaasoo kale waa inaan loo qarin وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم إن المسألة بريض لا تحل حلال معها إلا لأحد ثلاثة صدح قف متكود معهن إن قف ضدك بريو أما هو ويديستا حلال معها إلا صدح قف معهن رجل من كبدلو رجل كاسو تحمل دوشة صارتي حمالة دين xamaalada waaxa weeye qofka laba qolo ishaysata maal lagu islaaxina lagu heshiisiina daynto wey laba qola ishaysata marka ama diya isku sheeganayaan ama laba qof ha ahaadeen ama laba qoys ha ahaadeen ama laba qabiil ha ahaadeene markii uu dhex galay a waxaa soo baxday maalay isku haystaan maalkii unta dayntay uu isagu bixiyey xamaala waa taasa qofkii xamaala dusha saartay fa xallad xalaalay u noqotay lahu qofkaas almas'alatu weydiisiga xataa yusiibaha ilaa uu xamaaladii ka helayo uma yumsiku kadibna waa ka joogsana kaas waa mid isaga laftigiisa lama rabo inuu hadhow iskaga shaqaysto baab u furma ay noqoto waxaa la rabaa intii uu dayntay marka uu gacanta ku dhigo sakaa waa inuu ka joogsado xalaal uma ahan kadib mar hadduu qaniya ummaddana waxaa la rabaan qofkaasoo kale in la gacan siiyo sababtoo ah haddii qofkii shalay dhiiraday ee islaaxa muslimiinta u dhiiraday wax u qaaday aan laga bixin hadhow qof walbaa wuxuu isleeyahy adigay kugu kale noqone marka qayrka wax u istaaga la arki ma waxaa la rabaa dadkaas in la taageero oo waajibkan ilaahay dadka saaro oo sekada la bixiyo kan labaad wa rajulun waa nin rajulkaasoo macnaha qofaa loola jeeda waa baabu taqliid rabiy rag iyo dumar oo isku mid iyo wa rajulun qof qofkaasoo asaabatu ay asiibtay wa rajulun wa rajulin labaduba banaan wa rajulin haddaad tidhaahdo لأحد ثلاثة رجل ثلاثة كبدلي ضعت هذا رجلنا وقوه واحد الا ولا كنقر رجل وثاني متكلم ايانا رجل اساسا نقول لبدو بحنا اي رجل قف رجل كاسو اصابته اصيبتي جائحة مصيبة مصيبة باسو اجتاحت دبر قويدي اما سل قويدي اما باب دئيدي مالك مالكيس قفك لباد واحد قف هنطيل اها ومالكيس آفة سماوية كل بعد باب دئيدي aafa samaawiya musiibo oo ilaahay soo qadaraa ku dhacdoo baabiiday waa gubtay nin hantilaahu ahaa baqaarkii waa gubtay wuxuu ahaa nin hantilaa markabkiiaba badii quusayba oo badii la deg waxa weya nin hantilaa ahaa baad ayaa qaaday maalkiisa qofkii awal hantilaha ahaa ee musiibadu ku dhacday hantidiisa baabi'iday waxa weeyaan nolol toosan intuu ka helayo xaqay u tahay inuu waxweydiisto xaqay u tahay inuu waxdiisto xataa nololaha hooseeya kuma noolaa karo qofkaan dhib badanuu la kulmaya marka waa u banaan tahay qofkii hantilaha ahaa ee maalkiisa musiibadu baabi'iday faxallad xalaalayay u tahay lahu qofkaas almas'alatu inuu wax weydiisto xataa yusiiba intuu ka helayo qiwaaman toosnaan toontaasna toosnaantaasoo min cayshi nolol qiwaaman toosnaan qiwaamka waxaa la idhahdaa maa yaquumu bixaajati linsaan waxa qofka baahidiisa daboola qiwaamantu waxa weeyaan maa yaquumu bixaajati اlinsaan wayasudu bihi khalata waxaa qofka baahidiisa daboola la yidhahdaa ilaa baahidiisa wax daboola uu helo kan saddexaad warajulin war nin waa qofaa loola jeeda rag iyo dumar oo isku mid warajulin qof rajulkaasoo asaabatu ay asiibtay faaqatun busaarad ama faqri faaqada waa faqri weeye faaqada waa shidat lfaqri weliba faqriga daran wey busaaradaa ku dhacday faqri baa ku dhacay faaqatun waxa weeyaan faqri ayaa asiibtay xataa yaquuma ilaa ay istaagaan alaaatun saddex saddexdaasoo min dawilxija dadka caqliga u saaxiibka ka mid ah saddex oo dadka caqliga ka mid ah saddexdaasoo min qowmihi tolkiisna ka mid ah laqad asaabat oo faqaaluu ay yidhaahdaan meesha ku jirta marka oo ay yidhaahdaan laqad asaabat waxaa asiibtay fulaanan hebel faaqatun dusaarad ayaa asiibtay faqri ayaa asiibay fiiri marka waxaa la yidhi waa inay saddex yihiin saddex waa inay yihiin fuqahada gabola halkaas waxay ka qaateen waxaa xadiisku daliil u yahay yidhaahdeen ina alicsaara laa yahbutu ilaa bishahaadati alaaati qofku inuu faqiir yahay ma sugnaato ilaa saddex markhaati maahan waa shaaficiyada gobolka midaa saas ku tageen sida xaafid ibnu khusayme oo kale iyo ayaa ku tageen ibnu qudaama wuxuu yidhi imaam axmedna sidaas waa laga soo naqliyay hal xadiidkaana caddaynaa saddex wayna yihiin laakiin jumhuurtu waxay mareen laba waa ku sugnaanaya saddexduna waa sunno saddexduna waa sunno marka waa inay saddex istaagaan midee kale min dawi lxija dadka caqliga u saaxiibkaa waa inay yihiin dadka markhaati kaca waa in dad caqlila ay yihiin dadkaas caqligal waa dad ma ogtahay dadka wax kala sooci kara wey laakiin qofku hadday caadifo iska qaato reer la xoogaa waa iska busaaradaysan yahay ama faqriyaa ku dhacay uu iska yidhaahdo xoogaa caadifadu iska qaado lama rabo kaas waxaa la rabaa dad ahlulcaqli ah oo xaqiiqada arrinta gara kara taas ayaa la rabaa tan kaleeto fiiri min qowmihi waa inay qaraabadiisa yihiin fiiri masaladaas muhiimadeeda saddex qaraabadiisa waa ina yihiin oo maxaa dhacay hantida oo daahirka dadku way arki karaan laakiin hantida qarsoon qaraabada mise ogaa karta qofku waxaa dhici karta isagoo waxa weeyaan boqol halaad meel u daaqayso haddii uu iimaan laawo yahay inta yimaado u iska tuugsado tawkiis marka waa ogyihin inuu qaniya ninka laakiin dadkan kale calala jexjeexanu wataa waxa weeyaan waa iska tuugsana waxay isleeyihin waa faqiir haddii la weydiiya dadkan kale ka warran waxay leeyihin faqiir tuugsado wey waa la yaqaan ninkan waa faqiir laakiin tawkiis waa ogyihin ninkan inuu qaniya idan markaa arrinta waxaa sugi kara dadka ka warqabi kara fiiri ma xadiis dadka qaraabadiisa oo og ninkan xogtiisa hoose saddexdaas hadday istaagaan oo ay yidhaahdaan laqad asaabat waxaa asiibtay fulaanan hebel laqad asaabat waxaa asiibtay fulaanan hebel faaqatun busaarad ama faqri faxallat lahu mas'ala qofkaasna baryadu xalaalay u tahay xataa yusiiba ilaa uu helayo qiwaaman wax noloshiisa awda oo min caysh nolol ah qiwaaman toosnaan oo min caysh nolol ah wax noloshiisa daboola ilaa uu ka helo famaa siwaahuna saddexdaas wixii ka soo haray oo min almas'alati wax weydiisi ah yaa qabiisatu qabiisow suxtun xaaraan weeye xaaraantaasoo yaakuluha uu cunaya saaxiibaha qofka haystaa suxtan xaaraan xalay saddexdaas qof qofkaan ahayn oo dadka wax weydiista xaaraan cune weeye maahan arrin laga fiican yahay waay la dhihima waa xaaraan qadcan hu cunaa qofkaas xaaraan cunuunow qof noolaa kara oo waxa weeyaan nolol heli kara oo dadka wax weydiisanaya xaaraanu cuna ama shaxaad ku magacow ama tuugsi ku magacow waa isku mid saddexdaas haddaadan ahayn dadka waxbaha weydiisan hadaad saddexda tahayna waa kuu xalaal khalaas waa kuu xalaal marka waa arrin aad u khatar ah oo in qofka ogaado ilaa dad badan aanba ogeynba moogta tuugsigu inuu xaaraan yahay oo anu yaan ka dhacay waxa weeyaan waa iska tuugsaday waa xaaraan ama tuugsan waa tuugsan mar haddaysan saddexda ahayn waa xaaraan ka waa masale aad un khatar ah inay dadku ogaadaan yay baryadu xalaal u tahay yaysan u ahayn rawaahu muslima wariy wa abu daawuuda wabnu khusayma iyo wabnu xibaan ayaa wariyeen xadiidka qabiisa ibnu ibn lmukhaariq alhilaali albasri ayaa la yidhaahdaa waa saxaabi marka nabigaaba la hadlay sala allahu calayh wasalam oo asaga laftirkiisa qabiisaa ayaa xamaala dusha saartay hanti uu dadku islaaxinayay markaasuu nabiga u yimid markaasuu weydiistay markaasaa nabigu yihi joog seka noo imaanayda aan kuu amarna in wax ku siineen marka intuu sugayaa nabigu cilmigaana u sheegay intuu sugayey ayaa nabigu cilmigaana u sheegay ayuu cilmigaa nabigu u sheegay sala allahu calayh wasalam marka waa muhiim laakiin masalada waxa weeyaan weydiisiga waa inaan ogaano waxaa xadiiskan waxay yidhahdeen ahlucilmigu qasisaya xadiidkii samurata bnu jundub oo aan soo ogaanay oo waxa weeyaan suldaanka weydiisigiisu kuma jiro qofkan hadduu suldaan yaho madax yahay aduguna racyadiiad ka mid tahay wax isii waa dhihi kartaa adoon saddexdaan midna ahayn adoon saddexdaan midna ahayn wa isi way dhihi kartaa laakiin waxaa laga hadlaa waa qof caadiya oon hantidiisa aad weydiisayn suldaanku maogta hantidiisa maa waxaad weydiisayda waa hantidii ummadda ood aduu ka mid tahay ummadda marka hanti aad wax ku leeda u hayaa taasna waa muhiim marka iyadana in la ogaado وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال وحيري عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم إن صدقة صدقة لا تنبقي أمها بونا لآل محمد نبي محمد قرابديسا إنما وحكى لمان هي صدقة أوساق الناس وضدك وصقدودي أسكن ميران وفي رواية وحا كسرنا بي وإنها صدقة لا تحل حلال أما أهان لمحمد النبي محمد ولا لآل محمد نبي محمد هي الذي سنة حلال أما أهان رواه مسلم أي حديث كوريي حديث كان وحو عضينا إياه inaysan sekadu xalaal u ahayn ehelada nebi maxamed sala allahu calayh wasalam saas ayuu caddaynaya xadiidka saxaabiga wariyey waa cabdulmualib ibnu rabiica ibnu alxaaris ibnu cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf cabdilmualibay nabiga iskaga soo dhacaan nabiga waa abd waa maxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdilmualib isagana waa cabdulmualib ibnu rabiica ibnu alxaaris ibnu cabdilmualib ka nabiga adeeru ah nabigu magaciisa waa bedelay cabdulmualib ayaa la dhihi jiray nabigu waa bedelay magaciisaoo mualib ayaa laga dhigay walidaa sidaas daraaddeeda waxa weeyaan zubayr ibnu bakaar iyo keyrkiisba markay u tarjamaynayeen mualib ibnu rabiica saasay ugu tarjameeyeen abulqaasim adabaraani sidaasuu sawaab ka dhigay ibnulcasaakir taariikhdeesa saasuu ku gaabsaday marka nabigaa ka bedelay magacii cabdulmualib ahaa maxaa yeelay cabdi haddii la yidhaahdo ma banaana in loo idaafeeyo cid aan alla ahayn cabdi hadii la yidhahdo magac alle inuu ka dabamaro cabdiraxmaan cabdilgafaar abd cabdullah cabdi haddii la yidhi waa in magac alle ka dabamaro laakiin cabdi inta la yidhaahdo magac kale in laga dabamariyo xaaraan wey oo loo idaafeeyo loo tiriyo cid aan alla ahayn qofka odayaal horoo tegey lama bedelayo nabiga sala allahu alay slam awowgiis cabdilmualib baa la yidhaha nabigu saasuna ugu dhawaaqi jiray bal wuxuu dhihi jiray ana ana bnu cabdilmualib anu ina cabdilmualib ah awogaa ku abtirsan kartaa mogtata aaba ka boode ana bnu cabdilmualib uu dhihi jiray nabigu ina cabdilmualib aan ahay anugu laakiin qofkii markaas jooga oo nool looma ogolo cabdilmualib iyo cabdi oo ilaahay qeyrkiis loo idaafiyey maba la ogolo marka taasna waa muhim marka waxaa dhacday waxaa meel iskugu yimid meelaa waxaa iskugu yimid cabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib iyo rabiicata ibnulxaarif ayaa meel iskugu yimaadeen rabiicata ibnulxaarif ibnu cabdilmualib iyo cabaas ibnu cabdilmualib waa wiiliyo adeerkiis ayaa meel iskugu yimaadeen markaasi waxay idhahdeen labadan wiil aan dirno aan idhaahno nabiga u taga weydiista waxaa tidhahda rasuulka allow sekada wax naga sii labada wiilay sheegayaan waa cabdilmualib kaan oo markii dambena magaciisa mualib nabigu uu u bedelay iyo waxa weeyaan fadli ibnu cabaas waa fadli ibnu cabaas fadliga cabaasaa dhalay iyo waxa weeyaan mualib ibnu rabiica marka labadii aabbaa tashanayaan oo weli aabihiisna ah labada aabbo rabiica ibnulxaarif iyo cabaas ibnu cabdilmualibaa tashadeen hada labadaan wiil aan dirno oo u dirno nabiga oo nidhaahno sekada weydiista bis oo u tageen labadii wiil marka markay u tageen ayaa nabigu hadalkan ku yidhi ina sadaqata sadkadu laa tanbaqi uma haboona liaali maxamed nabi maxamed helidiis labadiiba waxa weeyaan banu hashim wey mogta labadood nina waxa weeyaan waa mualib ibnu rabiica ibnu alxaarif ibnu cabdilmualib ibnu hashim nina waxa weeyaan waa fadli ibnu cabaas ibnu cabdilmualib ibnu hashim labadaba waa waxay soo galeen waxa weeyaan hashim waa bani hashim labaduba marka labadooda xukunkaasaa nabigu wada siiyey sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi sekadu uma haboona waxa weeyaan liaali maxamedin inamaa wax kale maan hiya iyadu awsaakhu naasi waa dadka wasaqdo dadka markay sekada bixinayaan waa isku dahirayaan taas waxay ku tusaydaa markay sekadu qofka bixiyey inay dahirin u tahay oo dunuubta ay ka mayreen waxay kaloo ku tusaydaa aalubaytka qiimahooda aalka nabiga sala allahu calayh wasalam reer bani haashim waxa weeyaan waa laga fogeeyey waana laga xaramay xalaalna uma aha maxaa yeele waa wasaqda dadkaanuna waa asharaaf marka way ka sharaf badan yihiin ma la siinayo riwaayadda kalena inahaa laa taxilu sariixayba cadayday laa tanbaqiidii aad usii cadayday inahaa sekadu laa taxilu xalaalu ma ahan limuxamedin nebi muxamed walaa liaali muxamedin nebi maxamed ehladiisana xalaalu ma ahan rawaahu muslim ayaa xadiiska wariyey marka xadiiska sariixuu ku yahay bani haashim xalaal uma ahan bani haashim waana ijmaac oo cabdiraxmaan ibnu qudaama waxa weeye sharxu kabiirka wuxuu ku yidhi laa naclamu khilaafan fii ana bani haashim laa taxilu lahum sadaqatu mafruuda sekada faradkaa xalaal uma ahan wax khilaafana culamada dhexdooda uguma ogin waxa weyan xalaal uma ahan bani haashim bani haashim marka waxa weeyaan waa wax alla wixii ka farcama oo kaleeto waxa weeyaan cabaas oo kaleeto wixii ka farcamay abudaalib oo kale wixii ka farcamay waxa weeyaan abilahab oo muslim ah abilahab wixii ka farcamay muslim unbaa laga hadlaya waxa dhami waxa weeyaan wixii ka farcamay sidaas oo kaleeto rabiicata ibn xaaris cabdulmudalib kulli wixii reer bani haashim ah xalaal uma ahan sekadu xalaal uma ahan xalaal uma ahan marka waa noocaas ahlucilmiga gabalaa waxay yidhaahdeen haddeer waktigii nabigu joogay iyo haddeer ma isku mid a waktigii nabigu joogay sala allahu calayh wasalam iyo waktigii saxaabada iyo waktiyaalkii calaa kulli xaal imaamka muslimiintu uu taagnaa oo jihaadka calankiisu taagnaa oo muslimiintu qaniimada ay gaalada ka soo qaniimaysanayeen waktigaas khumusaa la sii jiray ayaga khumuskay wax ku leeyihin khumuska ayay wax ku leeyihin marka taasay ku deeqtoonaa jireen sekada uga deeqtoonaayo waclamuu ana maa hanimtum aayad qur-aanaaba ilaahay ku siiyeyba aayad quraan fi suurati alanfaal a ilaahay khumuska khumuskiisa ilaahay siiyey khumuska shan loo qoybina meel ka mid ah ay leeyihiin waxa weya eelka nabiga sekadii saasay uga deeqtoonaadeen marka ahlucilmigu waxay is weydiiyeen haddii aan haddeer wax khumusaba lahayn ma waxaa la leeyahay sekadiina wayna ka xaraam khumusna lama hayo saasay u qarsanaanayaan se sekadiia wax laga siina culamada mutaahiriinta qaar ay yidhahdeen sekadii wax laga siiya mar haddii khumus la waaye ahlucilmiga gobol ka mida sheekhulislaam ibnu taymiya ka mida xanaabilada gobol ka mida shaaficiyada gobol ka mida xanafiyada gobol ka mida ha layska sii leyn haddee si dhibaatadooda loo difaaco hadday fuqara yihiin hadday fuqara yihiin daymaa lagu yeelanaa waxa weeyaan hadde lama hayo laakiin jumhuurtu waa ilaaqeen waxay idhahdeen ilaahay qayrkooda ha usoo celsho calanka waxa weya jihaadka allah taago qayrkooda allah usoo celshee waxa weeyaan xadiid saxiixa caddeeyey inay xaaraam ka tahay marka hadal luqluuqa laguma xalaali karo khilaaf wey jumhuurtu saasay mareen jumhuurtu sidaasay mareen marka ilahay inuu inta jihaadka nooleeyo cadowga alla jabsho laga soo helo khumuska taasaa dawo u dhow ee wixii nabi maxamed xarrimay ayadii ha lasoo furfuro dawo maaha taas dawo maaha dawo noqon maayo soomaaliha dee iyagu asharaaf maba yaqaaniinba waxyaalaha ayaan darada ay ka mid tahayoo laba waqti oo cajaa'ibaha lasoo maray waqti qof muqayil ah oo tuug ah aa la leeya waa asharaaf markaasay ummaddu waxay hanti hayaan siinayaan waa qayilaa waxa weeyaan ju lagama dhihi karo weegii dambe oo ilaahay dacwada iyo tawxiidka iyo sunnada nooleeyeyna guluwi nuucahayin oo asharaaf taxruuha midkan madow suu asharaaf ku noqdo waa idabdaro waxaas waxa weeyaan waa guluwi marna waa jafaa labaduba waa qalab ma garatay waxa weyan ahlucilmiga gabalkood waxay sheegeen ashraaftu meel kasta luqo kastana inay ku hadlaan jinsi kastana galeen adduunkana ku faafeen idan qofku hadduu yidha ashraafana ma tihid waa dulm waa dacni nasab waana xaaraan in dadka nasabkooda la dura oo nasabka uu sheegaya adiga haddii ka waran qoladaad sheegayda lagu yidha ma tihid soo dulmi kuguma aha ya nasabka aad sheegayd adiga yaa ogaa markaad ka dhalayda dii lagu yidhaha ka waran meelaa laga helay waa lagu yaqaan odagaagii sideedaada meel laga helay soo ka xumaanmaydi waa nuucaas marka qofka asharaafta ah oo aada leedaha asharaaf ma aha waa dulmi nuucaas wey idabdaro wey asharaaf qofkii sheegta waxaa lagaa rabaa aalubeytka nebi maxamed qur-aankii aalubeytka idinkaga tegi fiiriya qur-aanka lagu cadfo waa inaad karaamaydo ood jeclaato oo xushmaydo hadduu qof fiican oo muslima yahy oo toosan faasika dee waxa weyaan isagu khayr ma leh abulahab waa nabiga adeerkii soo maha ya naartaasuu ku waaraya soo maha kaasoo kale qiimo ma leh wixii shaydaan laakiin qofkii muslim ah ee aan waxa weeyaan mujrim ahayn aalubaydaan ahay adduunku yidha waa inaad karaamayda oo dardaarankii nebi maxamed aad qaadata sala allahu alay wasalam xushmee karaamee ilahay intaasu adigu kugu qiimayna ma garat sidaasaa la rabaa huluwi wixii ah haddinaan la yska daayo huluwi iyo dalaal isaga waa baatil kale asna oo dee waxa weya muqayid iska boodaya in la yidhahdo waa ashraaftii waa qalad weeyaan duu ashraaf yahay adduunka ashraaf isagoo qofku mogta waa qaldanaan kara waaa laleeya ilahay uga cabsaa laleeyahy dad ashraafta ashraaf waxa weyan kuma haboono qaladkaan wey marka calaa kulli xaal jafaaga iyo qusuurka labadaba waa qalad waxa weyan dadkaad midabkay rabaan halaadan ha madoobaado ha caddaado siduu raba ha u ekaado luqaduu raba ha ku hadlo ashraaftu meel kastay joogaanayo qomankaasayna dhex galeen soo ma jeedid marka qofkii asharaaf sheegta waa inaad asharaaf tiraado kuna karaamaydo weliba adoo dardaarankii nabi maxamed fulinay sala allahu alay slm niyadaasna ilahay waa kaa abaalmarina niyadaasna ilahay waa kaa abaalmarina marka arrintaas waa arrin khatar ah soomaalidu aad ayay asharaafta ay waxa weeyaan ay runtii xaqooda iyo dardaarankii nabigaba u dayaceen sida muuqata markii horetana quluwi iyo balaayay galeen ka meeshii dhexda xaq ahayd waa in la helaa wa can jubayr ibni mucim radia allahu canhu qaal mashaytu waan socday yuu yidhi ana aniga iyo wa cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ila nebi nabiga ayaan u soconay sala allahu calayhi wasalam faqulnaa waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow acdayta waad siday banilmualib reer bani mualib min khumusi khaybara khumuskii khaybaraad wax ka siiday wa taragtanaa annagana waa naga tagtay wa taragtanaa annagana waad naga tagtay wa naxnu annaga iyo wahum ayaga wa naxnu annaga iyo wahum banilmualib bimanzilatin waaxidatin hal darajaan wada joognaa fa qaala rasuulu lahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam inamaa wax kale ma ahan banulmualib nimanka la yidhaha reer banilmualib iyo waa banu haashim shayun waaxidun waa hal shay rawaahu lbukhaariya xadiidka wariyey waxaa jira afar wiil oo wada dhalatay in la fahmaana masaladan muhiimay u tahay cabdimanaafkaasa afar wiil dhalay marka wuxuu dhalay haashim oo nabigu awowgiisa labaad ah iyo cabdishams nowfalna asagaa dhalay wuxuu kaletoo dhalay waxa weeyaan mualib afartaasu dhalay waa haashim iyo mualib iyo nowfal iyo cabdishams afartaasu dhalay afartaasu dhalay afartii markaa waxaa xoogaa bahwadaag noqday wa khaasatan waktigii nabiga lasoo diray bani haashim iyo bani mualib xataa markii la go-doomiyey bani haashim nabigay difaacayeen sala allahu calayh wasalam gaalkoodii iyo muslimkoodii waa la go-doomiyey quraysh waxay go-aan ku soo saartay inaan badeeco loo gey karin badeeco ay wadaan laga gada karin gabarna aan laga guursan karin kuwa loo qaba laga qabana loo furo culays inta ku noqdaan ayaga dham diin iyaa ka mashquuleenoo gabdhahaasay biilkooda ku raadiyaan ha ku mashquuleen culayskaasaa la saaray bani haashim nimankii reer bani muqalib oo la dhashay oo waxa weeye ilma cabdi manaaf ay isla ahaayeen go-doonkii ay la galeen waxay dhahan wallahana walaalahan ka tegi ma ahan iimaan haata kaliya ka tegi mayno go-aankaasay qaateen go-aankaasay qaateen laakiin labadii wiiloo kale cabdimanaaf dhalay oo cabdishamsi iyo nowfal dadkii ka farcamay cadowgii la safteen go-doominaya cabdishamsi iyo nowfal marka reer bani cabdishamsi iyo reer bani nowfal labadaasu waxay la safteen cadowgii markii ilaahay islaamkii ciseeyey haniimadii khaybar laga helay khumuskeedii shan markii loo dhigo meel ka mid ah meeshaasaa shan loo qaybinaa meel ka mid a waxaa iskale aalubeytka nabigu marka bani haashimi iyo wuxuu siiyey bani mualib labadaasuu siiyey oo ibnay cabdimanaaf ah markuu labadaas siiyey ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa u yimid cuhmaan ibnu cafaan oo bani cabdishamsi ka mid ah iyo jubayr ibnu mutcim oo bani nowfal ka mid ah labadii lafoodoo kale wey markaasay rasuulka allow labadeennaan iyo waxa weya banimualib waa sinsimadna waa kuu sinsimadna cabdimanaafaan iskaga soo wada dhacana afarteena ayagii waad siiday anna iyagii maogtay reer bani haashim ma haystaan reer bani haashim ilaa nabiga ka dhashay waa garan ilaa aayad qur-aanaan sheegtay in aalka nabiga la siiyo marka reer bani haashim la isweydiin maxaad u siiday maxaa yidha waa aayad qur-aan ilaahaaba yidhi aalbeydkaa la siiyo marka waxay yidhaahdeen sababta aad ku siiday banimualib reer bani cabdishamsi oo waxa weeyaan uu ka dhashay cuhmaan ibni cafaan iyo waxa wey jubayr ibn mucin anoo ka dhashay bani nowfal labadeenaada lagu qadile waa kuusin simanay noo sheeg markaasaa nabigu jawaabtaan gashay sala allahu calayh wasalam oo wuxuu yidhi inamaa banulmualib wa banu haashim shayun waaxid u yidhi hal shay weeye labadooda riwaayaad kaleeto waxay leedahay sii caddaynee nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam inahum lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam reer banimualib jaahiligii iyo islaamka midna nama faaruqin garabkeennay taagnaayeen garabkeennay taagnaayeen taasna waxaad dareemaysaa islaamku waxa weeyaan abaalka dhac ma yaqaan diinta islaamku abaalgudiday taqaan fiiri afartii wiilo wada dhalatay qoladii waxa weeyaan garab istaagtay reer bani haashim bacda alislaam weligood waxaa wax laga siinaa khumuska fiiri marka islaamku abaalka dhac ma yaqaan qofka abaalka kuu gala waa inaad abaal u guddaa saasuu islaamku yaqaana saasuu yaqaana islaamka wa can abi raafic radia allahu canh ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam bacaa wuxuu diray rajula nin cala sadaqati sekadu u diray nabigu nabigaa sekada nin u diray oo yidhi sekada soo aruuri abi raafic waxa weeyaan waa mawlaa rasuulilahi sala allahu calay wasalam cabaas ibni cabdilmualibaa iska lahaa addoon u ahaa wuxuu siiyey nabiga nabiguna waa xoreeyey marka waa mawlihiisii waxaa nabiga ah wa can abi raafici radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabigu bacaa waa diray rajula nin cala sadaqati sekadu u diray ninkaasoo min bani makhzuum ka mid a or sekada soo aruuriyo sekada ona soo aruuri fa qaala ninkiiya wuxuu ku yidhi liabi raafic isxabni iraac isxabni iraac fa inaka adiga tusiibu minhaa waxraad ka heleyn kaala ila soo aruuri yidhi aan wax ka heshidad ma eh saas yidhi nakeen marka laakiin haddee saxaabada ma ahayn waxa weyn horta xalaal iyo xaaraan ha ahaatee hungurigayga ha maro wuxuu yidhi ku raaci maa ilaa nabiga u tago waa inaad ogaadaa shaygan waxa iga soo gelayn xalaaliy hantiu ha ku soo gasho muhiim maaha ee waxaa muhiima dariiq xalaal ha kugu soo gasho soo ma jeedi marka wuxuu yidhi ilaa nabiga u tago ku raaci ma fiiri na raac uu yidhi fa inaka adiga tusiibu minha waxaad ka heliya qaala wuxuu yidhi xataa aatiya nabiy macnaha laa asxabuka ku raaci maa xataa aatiya nabiy ilaa nabiga u imaado sala allahu calayh wasalam oo fa as'alahu aan weydiiyo ma ku raacayo saasaa loo soo adiyay laa asxabuka ku raaci maa xataa aatiya nabiya nabiga ilaa aan u imaado sala allahu calayh wasalam oo fa as'alahu aan weydiiyo fa ataahu nabigu uu yimid fa sa'alahu waa weydiiye nabigu inta u tagay rasuulka allo waxa weyan aniga ma ii bannaan tahay ninkan inaan raaco hadhow wixii lasoo helo aan wax ka qaato saasuu weydiiyey fa qaala nabi wuxuu yihi mawla alqawmi min anfusihim qoomka mawlahooda mawlaha labaatan macna loo adeegsadaa laakiin hadda waxaa loola jeedaa midkii la xoreeyaa loola jeeda mawlaha marka mawla alqawmi qom qoomku qofkay xoreeyeen noqo marka dad qofkay xoreeyaan oo qof ayaga kamiduu xoreeyey min anfusihim ayagu kamid yahi ayagu kuxugu noqona sharaftii oo sayidka dadkan sayidyaalka sharaftoodia uduseen u gudbeen marka qoomka qof ay ayagu xoreeyaan ayagu kuxuguy wa inaa anagana reer bani haashim ah laa taxilu lana sadaqa sadaqadu xalaal nooma halkaas marka maxaa kuu caddaatay banu haashim qofkay xoreeyaan xalaal ma aha sekadu ayagu ka mid qof alla qofkay xoreeyaan reer bani haashim waxa weyn ayagu ka mid sidaas ayaa caddaynaya rawaahu axmed ayaa wariyey wa halaathatu saddexdiina waa wariyeen wa bnu khusaymina waa wariyey wa bnu xibbaanna waa wariyey xadiidkaas xadiidka ahlcilmi badanaana qawiyey uu ka mid yahay imaamu tirmidi xadiidun xasanun saxiix ayuu yidhi laakiin xadiidkii horeeto waxaad moodaa fiqigiisiiba inaanaan sheegin maxalushaahidka dhammaa oo xadiidka horeeto xadiidka jubayr ibnu mudcim inaanaan sheegin xadiidkaas meeshaan maxaa loogu soo arooriyey xadiidkaas meeshaan maxaa loogu soo arooriyey maalushaahidka taasaanaan sheegin meeshaan waxaa loogu soo arooriyey xadiidkaas jubayr ibnu mudcim imaamu shaafici iyo aimo kale ku raacay ayaa waxay ka qaateen aalubeydka sekadu xaaraanta ka tahay waa bani haashim iyo banilmudalib labadaas wey waa bani haashim iyo banilmudalib labadaas weeye aalubeytka sekadu xaaraanta ka tahay sidaasuu xaafidku meesha ugu soo arooriyey meesha ay ka qaateenna waxay tahay in nabigu yidhi salى اllahu alayhi wasalam inamaa banu lmualib wa banu haashim shayun waaxid waa isku mid waa isku mid nabigaa yidhi idan waxa weeyaan waxa sekadu xaaraamta ka tahay banulmualib ka mid banu haashim ayaga horaan usoo sheegna xadiiskana sariixu ku ah waa ku caddaa culimmaduna khilaafo kuma ogin ay cabdiraxmaan ibnu qudaama inuu yidhi waa nag soo naqlin laakiin banulmualibna ma la mid ah shaafici wuxuu le ha xadiidkaanun u deliishana oo nabigaa yidhi waa isku mid idan marka nabigu haduu yidhi waa isku mid waa isku mid la yidhahda tan kaleeto khumuskiina waa la wada siiy ilaa markii banu haashim loo diiday sekadii khumuskiiya bedelkeedii la siiyey mar haddii khumuskii la siiyey kuwaana khumuskii la siiyey waa inay isku xugun noqdaan marka marka waxay sekadu xaraamta ka tahay waxay tahay labadaas wada dhalatay oo ah bani haashim iyo banilmualib labadaas wey marka waxay sekadu ay xaaraamta ka tahay qolana waa waa itifaaq waana nasba hadde xadiiska sariix ku tahay qolana waxa weyn xadiidkaas ayaa laga qaatay jubayr ibnu mudcim ayaa laga qaatay markaas xadiidka sidaas ayaa loo soo arooriyey xadiidkan dambena wuxuu usoo oriyey abiiraaficna mawla alqawmi min anfusihim waxa weeyaan qolada hadday qof addoona haajiray xoreeyaan ayagoo ku xogayn sidaas darteeda reer bani haashim qofkay xoreeyaan seko waa ka xaaraan siday ayagaba xaaraan uga tahay ayay sekadu xaaraan uga tahay qofkaas wa can saalim ibni cabdillahi bni cumar can abiihi aabiis cabdillahi bni cumar wuxuu ka wariyey saalim waa taabici saalim ibn cabdillahi bni cumar saalim marka waa taabici cabdullahi bni cumar waxa weeye wiilkiisii weeye wa can saalim ibni cabdillaahi bni cumar can abiihi aabiis cabdullahi bni cumar wuxuu ka wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama kaana rasuulku wuxuu ahaa yucdi mid siiya cumara cumar ibn lkhadaab alcadaa siismu cumar ibn khadaab siismu cadaaga waxa weeyaan waa hantida baytulmaalka laga bixiyo la siiyo dadka nabigaa sii jiray cumar fa yaquulu cumarna wuxuu dhihi jiray acdihi sii afqara minii qof iiga baahi badan rasuulka alla qof iga liita sii taasuna waxay kutusaydaa fadliga uu iska lahaa cumar ibn khadaab zuhdiga siduu adduunyada uga tegi jiray waxay kutusaydaa iihaarka dooridda naftiisiiyuu ka qaadaa markaasuu leeyahay qof kaloo iga daran sii waana sidaa sida muslimku ku islaaxaa inay isku dooraan qof iga liitaa la sii laakiin mar hadday timaado anaa ku roon qof iga daranu ma jiro anaa ku roon waa waxa la isku cunaayo anaa ku roon waa waxa wax fasahaadina sida annagu aanna kursiga anaa ku roon maalka anaa ku roon magaca anaa ku roon wax walba anaa ku roon khalaas mar hadduu aaminsan yahay inuu keligiis ku roon yahay marka waa u dagaalama marka dambena marka fasaadku meeshuu ka socdaa waxay tahay cadamu liisaar in qofku awood uusanba awoodinba inuu qof isaga wax u dooro cumar ibn khadaab marka wuxuu dhihi jiray qof iga liitasi fa yaquulu marka nabigu wuxuu dhihi jiray khudhu qaado fatamawalhu maal ka dhigo aw tasadaq bihi sadaqayso nabigu wuxuu dhihi jiray dhegayso qaado mar haddaan wax ku siiyo qaado adiga hayso maal ka dhigo mar haddaan adigu sii sadaqayso marka qaacido guuduu nabigu siiyo qof walbana qaacido u ah wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wamaa jaa-aka wixii kuu yimaada min haadalmaali maalkan xaggiisa kaaga yimaada walxaal anta kayru mushrifin aadan u hanqaltaagin adoon adugu u hanqaltaagin hanqaltaag waxa weeyaan inaad mudan tahay in la siiyaad istuse afkana kaa limayd xoogaa baahidaadiya sarbeeb ugu tuse si wax laguu siiyo hallay siiyana caddaysamaydi hanqaltaag waa saa soo ma jeedid wa anta kayru mushrifin walaa saa'ilin mana mid weydiisanayana adoon ahayn haddii labadaasi adoon ahayn lagu siiyo faqudu qaado waa qaacidi marka adoon adugu ismuujin oon hanqaltaagin adoon afka ka hadlin oo hallay siiyo dhihin maalkii lagu siiyo qaado wamaa laa waxaan saas kuugu soo gelay oo u baahan inaad adu istususto bal ha lagu siiye ama u baahan waxa weeyaan inaadba weydiisato khalaas falaa tutbixu nafsaka nafsadaada ha raacsiin wixii aan layska kaasiin naftaada ha raacsiin naftaada ha raacsiin oo ha u hanqaltaagin hana weydiisan wixii adoon weydiisan u hanqaltaagin qof kugu karaameeyana ha ku ridina qaado rawaahu muslim xadiiska wariye xadiiska muslim ayaa wariyey walidaas atir xadiiska akhriska waxaa ku jiray cabdullaahi bni cumar qof wax wax kuma weydiisan jirin wax la siiyana ma ridi jirin waa qaada jir wax la siiyana ma ridi jirin waa qaada jir marka waa inay qaacido saas kuta wixii aan lagu siin naftaada ha raacsiin ha u hanqaltaagin dadka hantidooda kanumaa ku siiyo kanumaa ku siiyo waa qatar oo waxyaalaha lagu halaagsan waxa weeyaan hana istusin hana weydiisan wixii adoon weydiisan lagu siiyana qaado darabtana maal ka dhigo darabtana waxa weya sii sadaqayso adiga wallahu subxaanaه wa tacala aclam salى اllah وsلم وbaarak lى nabiyina